asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha nintsigt golaha codka shacabka soomaaliya waa dhagood caawa golaha kan waxaa marti inoogu ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo weliba u soo joogay wakti badan taariikhda soomaaliyeed ee kala duwan sanado badanna usoo shaqeeyey mujtamaca soomaaliyeed waa aqoon-yahan cabdixamiid islaam faarax dadka soomaalidu aada u wada yaqaanaan cabdixamiid soo dhawow halkan soomaali oo dhan baa kaa dhegeysan doonta codkaagana waxaa qaadi doona websaydo badan baa qaadi doona uu kamid yahay websaytka golaha com arrimaha com iyo buntlandis com facebooka waa ku baahin doonaa soomaali oo dhan ayaa caawa diyaar kugu ah golaha kan inta kalena ay kaa dhegeysan doonaan qalabkan laysku gaarsiiyo aad iyo aad baan kuu salaamaya cabdixamiid hadda marka hore waxaan jeclaan lahaa inaad mujtamaca soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya iyadoo kooban backgroundkaaga shaqo iyo aqooneed inaad dadka usoo bandhigto kadibna aan u guda galno wixii su-aalaa ee markaa aan barnaamijka ugu talagalnay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu majliska waan salaamahayaa soomaalida iyo raggii imaan qalqaashay oo ka mid tahay waxaan magacayga la yihahdaa cabdulxamiid sida loo sheegay aabbahay waxaa la oranjay islam faarax waxaa run ah in aada ugu faraxsanahay in aan hadda dad soomaali ah oo sharaf leh aan hadda doonayo inaan laba iyo saddex kalmada u jeediyo hallas waa xalal aniga aada iigu wanaagsan aniga backgroundkaygu soomaali baan ahay waxaan ku dhashay gaalka ayaa ii qoran laakiin waxaan ku dhashay ay meel aada ugu dhow intaa hadda aan joogayna soomaalida maran dibad waxbarasho ugu maqnaan maayo soomaalidaan joogay waktigaygii yaraa qur-aankaan bilaabay diinta waktigaygii dhexaana iskuullaan bilaabay aakhirkaygii waxaan jaamicadda kasoo dhameeyey qaahira waxaan joogay laba dagaal oo ka dhex dhacay qaahira iyo israa'iil laba dagaal oo ka dhex dhacay kii lixdankii iyo toddobadii iyo kii toddobaatankii iyo saddexdii oo barsleef lagu dagaalahayy kaa hore kan dambe iyo kaa hore labadaba waa joogay soomaalida wax badan baan joogay markaan imid soomaaliyana waxaan ka shaqeeyey meelo dhowra waagii hore waxaan u shaqeyn jiray intaan tegay wasaaradda wasaaradda beeraha extension department la yidhaahdo markii dambana oo aan soo laabtayna waxaan ka shaqeynayay mashruuc la yiraahdo french agency soomali french agency oo biyaha iyo daaqa xoolaha ku saabsan oo autonomous ahaa keligii isaga iska dibanta ahaa dowladda isaafka siyaasadda wax badan ma gelin laakiin waan la socday waxaan intii la doono aan idiin sheegahayaa dadkana sababtooda soomaalida ah soomaalida waa hal qoysa reer hebel reer hebelkuna waa identification waxaa la yidhaahdo iyo taasare laisku aqoonsaday wax macanaale male taa waxaa ku dalaysanaysaan qof kastoo soomaaliya qof ka horeeya soomaaliya oo cadilan hadduu arko waa usoo laabanaya hadalkiisa maku maqan meelaan soomaaliya joognato hadal soomaaliya maqlo waa soo aadahay taasna waxay kutusaysaa in hal qoysnaa geeska agshada ku ballaartay dhibaatooyinka dhaca waa laba noocabdixamiid intaan haddana halkaa u gelin ereyga ah soomaalidu waa hal qoys waxaan jeclaan lahaa adu wakti dheer baa usoo joogtay ilaa iyo dee dhowr iyo lixdankii waayaa ka waramaya dowladii hore waa soo gaadhay tii lixdankaa dare waa soo gaadhay waktigan xaadirkaa lixdanka sanadood dowlad la-aantu jirtana mujtamaca soomaalida dee un baad kamid ahay waayahay haddaba dowlad la-aanta soomaaliya ee waktiga dheer qaadatay marka loo eego caalamka wadamada baa burburayna lasoo daba qabtay intooda badan soomaaliyana weli lagu guuldaraystay in dib loo soo daba qabto ina adigu ma is leedahay kalsooni darada iyo dhibaatada tan iyo dowlad la-aanta tan waxay salka ku haysaa waxyaala ka yimid dowladihii hore ee soomaali ay lahaayeen
adeer waa mahadsantahay su-aasha su-aasha doobta kelimadan ku jira oo dowlad la-aanta iyo maxaa yidhahda maarada loo waayo maarada waa la wadaa horta anigu sidaad u aragta maan si kalaan u arkaa soomaalida dawlad la-aan baa ku dhacday dawlada waa ka burburay waa midda kale ee wax kastaba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaata soomaalida hadda way siistay waa fadhiisatay waa istaagtay laakiin ma dhaqaaqin taasoo daliil cad oo soomaalida way jirtaa midda kale kelimada oo ah wax ma ku leeyihiin nidaamyadii hore ha waa ku leeyihiin oo dhibaatadaatan hadda soomaalidu isugu imaan weyday waxay ka timid dhibaato hore oo la suubiyey oo aynu ku soo koobi karo waddan walba iyo ummad kasta sharci baa kala haga sharci baynu lahayn sharcigii waa la tirtiray markii nimanka militariga ahaa qabteen meelsa ay sharcigii tirtireen wax badan bay qabteen waddanka u qabteen waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa oo la socon waayeen ama hadda aynu u muuqan waa sharcigii la baabaashay markii inagu aynu inqilaabka subin anu dibaddan joogay jariidad lamoo la yidhaahdo faransaa ka soo baxdo yaa waxay ku tiri waxay soo qabtay laba kelmadood yar saddex kelmadood qolada qabsatay soomaaliya waxay doonayeen in ay hagaajiyaan qalad ka dhacay soomaalida oo dawladda markaa joogtay laakiin mid ka weyn bay ku dhaceen waa run qalad baa jiray sharcigii hore waa lagu tuman jiray oo dowladdii sawradda ka horreysay waa ku tuman laakiin sharcigu waa yeeli dowladdan sawrad markay timid sharcigii bay tirtirtay midda faransuhu leeyahay wax ka weyn bay ku dhaceen dembiga ay tirtir lahayn dembi ka weyn bay ku dhaceen waxay u wateen sharcigaa la tirtay marka adeer dhibaatada hadda joogto waa sharcigaa la tirtiray berigaas waan hadda waxaynu u gabgabnayn oo u urdaynaa oo hadda la bilaabay oo hadda maalin kasta laga hadlo waa sharciga sharciga berigaa la ina ka tirtan dabaatankaas iyo soddonkaasna ku dhow oon sharci la-aanta ku siiyo dowladda hore baabaaday dowladda waxaa weeye sawradda iyo tiiti dhiba sharci ma aynan haysan marka adeer waan ku leenahay dowladihii hore baa shaqadan wax dhibaatada ay abuureen ama waa dhibaato ka dhalatay oo ay ugu weyn tahay sharcigaa la burbushay
waxaa jira in dadka soomaaliya waktigii ugu horeeyey uu ahaa nooc doorasho oo dimuqraadiyada oo baarlamaaniya baarlamaanku madax doorto shacabkii oo isagu markaa dee xukunka jiray aad raafixisay waxaa jirtay bal hadda federal in laga hadlay federalkaas laga hadlay ee la keen la keenay mujtamaca soomaaliyeed baa dhex keenay soomaalidu dee ma ulahayn markii horeeto wax qibrada wax aqoona muddoyninka afar iyo toban sanadooda buu dhex maaxayaa maamulada soomaaliya laga dhiso horukac ama horumar mujtamaca soomaaliyeed ma u horseedi karaa federaalka kan hadda la qaatay ee shaqeeya markaad u eegto arrimaha soomaaliya guud ahaan ka taagan dib u dhacsan muxuu u keeni karaa mase yihiin miday ku baraari karaan maanta ay u baahan yihiin in mabda'aasi sii socdo dowlad xooglana ay ka dhalan karto mabda'aasi federaalka ee soomaalidu qaatay
waad mahadsan tahay horta nidaamkan la yidhaahdo federaalka waa wuxuu ka mid yahay nidaamyada adduunyada lagu wado oo dowlado badan baa qaatay waxaana loo arkay inuu yahay nidaam fiican oo lagu shaqayn karo nidaamku waa sax laakiin haddii dhibaata ka timaado nidaamku ma ahe waa la dabdaqo waay soomaaliya waxay ka mid tahay ummadahaas adduunka jooga nooc walba waa uga mid dhibaatada hadda hadda ina haysata ama ina hore usoo maray adduunyada o dhan waa soo wada martay marka federaalku waa keliya in wax lagu hagaajo nidaam kasta oo wanaagsan diinteenna waa ina baraysa waxay leedahay qaasa alxikmatu daalatu fa inamaa wajadtumuha aqaduha meel kasta aad ka heshaan nidaam wax wanaagsan qaas waa nidaam wanaagsan haddii dhinac kale loo ego ila awal waxaan ahayn gobollo gobol walba wuxuu lahaa nin governar ah gobolladii oo xoogaa intii laga badshay weye oo layii idinku intii in ka badan oo maamulkii dowladda haysana in loo jiriyo in badan loo jiriyo wasal oo loola jeedo keliya in la shaqeeyo inay wanaagsan yihiin waxaad agdeerba indhagan soomaalida ku arkayna somaliland iyadaa iswada waana ogtahay sidaa helaysay hadda maanta tahay somaali puntland iyadaa iswada say hore ahayd iyo say hadda tahana waa ogtihin alcaana waxa baydhabo ama ka socdo la yidhaahdo koonfur galbeed iyo kismaayo iyo kuwa haddaan la bilaabay mid walba iyagaa iskoo isu taagay oo shaqaynay dad macnuhu waxa weeye dadku ha wada shaqeeyo oo qof walba awoodiisa ha shaqeeyo central soomaaliyana waa jiriisa dowlada oo waxa la wixii statekaasu uga baahdo ay ku caawinayaan nooc kasta ha noqdee marka nidaamkan waa nidaam soomaalida wax u soo jiirka dowladda dowlad xoog lama siin karaa haddii adeer nidaamku dowlad xoog laba ma reebo wuxuu rabaa centraalka in xoogga laga khasiisiiyo oo gobolada la saaro laakiin haddii dhinaca kale loo eego goboladu iyo iyo centraalku waa isla hal unit waa hal dowladda markaa dowlad dowlad xoogle waa noqon kartaa oo waa usoo jeedi karaa stronka ah dowlad baarigoog ah waa usoo jeed waa laga dhexli karaa asalaamu calaykum waraxmatullah
marka loo eego darajada ay qaatay madaxweyne dhamaan wada qaateen wadamadii yurubta bari sida yugoslaviya oo kaleeto iyo yugoslaviya oo kaleeto iyo dad federal oo noocaasa wada madaxweyne miran ay wada ahaayeen weliba wareegta iyada markaa ah waa kuwi kala burburo dowladaha kala loo hayaay miyaanay salka ku haynin oo aanay abuuri karin oo ka dhalan karin darajooyinka wada madaxweynaha ah oo nin walba u haysto dowlad goboleedkaasi u haysto madaxweynaha ka yahay maadaama dowladii dhexe awooddeeda daciif laga dhigayo inuu waktigu doono isuu geesu doo dhaaqo waran karo muxuu ahaaye dankiisaba ka dhexarki waayo oran karo wax ka goosto waa ka baxay anigu wan aanay halkaa ku daciifi karin markaa midnimadii soomaaliyeed
waa mahadsan tahay horta madaxweyneyaasha tan ciidda ka badan oo leeyahay madaxweyne runtii magacaas anigaas waxaan qabaa inuu dhibaato abuurayo laakiin haddii sharciga federaalka la dabaqo oo si fiican loo dabaqo oo dadku federaal wada noqdaan nina ma go'i karo nina kelimadaas ma oran karo laakiin haddan wixii baan weli cudban ah oo aan la wada dhamaystirin ama shaqadiisii ama isku warduba dhicin magacu waxaan u malaynaya inay inuu fiicnaan lahayd in magac kale la qaato runtii confurisa waa lagu qaadan oo dad badan oo federaalka shaki ka galay magacu waa usoo jiidahay leanna waxaa leeyihi waa dowlad waa madaxweyne oo madaxweyne hadda hadduu yahay waa marka waa dowlad gooni ah dadkii waa kala burburay magacu dhibaato inuu la yimaado aada bay u dhici kartaa taas waan waa wax dadkao dhan ma ujeedaan laakiin dowladda go-i ka dhaa ma jiro oo sideedabana federaalka waxaa loo abuuray faa'iidadiisa ka mida inqilaab inuusan xataa dhicin waa ku jirta oo inqilaab ma dhici karo haddii federaal yahay laanna dowlad waa intaa oo dowladeed ciidan mataqaana dowlad walba ciidan baa jooga marka ciidankuna dadkaasoo dhan buu ka dhexay marka inqilaab kama dhaco dowladaha federaalka laguma riyoon karo marka adeer magacaasu waa magac jira laakiin dowlad go-i ka dhaama jirto oo sharciyan u go'i kara wasalaamu calaykum
waxaa jira markaa imika soomaaliya sidaa u eegto federaalku sida uu ku dhisan yahay waa qabiilooyin saxraacay dad fara badan ba waxay aaminsan yihiin qabiilooyinka laga tiro badan yahay dowlad goboleedyada kuwa u jira inanay marna xaqooda helaynin haddiise dowlad central ahaan lahayd ay noqon lahayd noqon lahayd aqoontiisa inuu qofku ku tartami karo laakiin dowlad goboleedadu ay abuureen sida hadda muuqataba inaanay dadkan laga tirada badan yahay aanay xuquuqdii kulahayn helaynin marnaba arrintaas inaanay kuu muuqan oo dhibaato ah inay keeni karto federaalku keeni karo
horta sideedaba bani aadamku ilaa intii nebi aadam la abuuray waa iska xaqdashaysan xaqdarada weligeed waa jirta waana sidi doonta sida loo qiyaasa hadeerna waa jirta dadka laga tiga badan yahay in xaqdarra ku dhacdo waa dhici kartaa laakiin waxaa xaqiiqa haddii dadku ay helaan sharci iyo maamul saxa waxa lagu tartamahayo waxay noqonaysaa waa wanaag iyo aqoon inta la leeyahay ama odayaal ha soo doorteen ama waxaan si ha loo suubiyo kale halkaas weyo marka laga yaabo in dadkii minoritiga ahaa xaqdara soo gaadho marka maamuladuna ma ahan maamul goboleedku midka inay dhibaata ka timaado isagu ay ka muuqanayso dowladihii horena xataa waa ka muuqatay oo waa jirtay xaqdaradu towradii iyo tii ka horreysayba marka dadkan minoritiga ahi waxay keli oo xaqooda ku heli kareen iyo kuwa isu qaba inay minority ahayn waxay xaqooda ku heli karaan markii sharci saxi jiro iyo maamul saxa dowlad markii la yidhaahdo arrimaha ay dowladdu dowladda shaqaynayso dhowr arrimood unbaa lasoo qaata waxaa ka mid a arrimahaas cadaala dowladda inay cadaalto marka dowlad haddii ay abuuranto saxa oo dowlad goboleeda ama ay taratee central government mid kastaba waxay dowladkun ahaanaysaa inay sharci saxa jiro iyo cadaalad haddii ay cadaalad jirin dowladdii ma jirto asalaamu calaykum
waayahay waxaa jira nooc imika la wado oo doorashada in waa lagu salaynaya hadda soomaaliya daqad sooli doontaa afar dhibic shan baynu soo maqnay wax la yidhaahdo oo hadda tii xasan hogaaminihii ay ku dhisnayd hadda waxaa la sheegayaa mid xoogaa ka ballaaran in la keenay oo wax la dooranayo laba aqal la samaynayo faa'iidada ku jirta horta labadan labadan aqal la samaynayaa maxay tahay soomaalida ma u bishi sahay inay laba aqal yeelato
soomaalidu nooc kasta oo ummadii suubin karta oo umad qaadato waa suubin karta waa u bis waa qaadan karta waa laga yaabaa in muddo ah in ay u baahato in yare ay kobocdo oo si mataqaana sii korto oo si fiican sii dabaqto marka soomaalidu ma u baahan tahay waa u baahan tahay labada gole hadda inagu halkaan aynu joogno laba gole leeda waana ogtahay insa u shaqeeyo labadeena gole noocaas iyo nooc lamid u shaqaynaya waa nooc sare iyo nooc hoose marka waxa ay sharcigu qorahayo sharciga hadda innaga inoo qoran iyo markii ata isaga lagu suubiyo amendment iyo sixtaan markaas sharcigaas baana lagu soconhaya oo dabaqahaya marka midaan soomaalidu mau bisisay soomaalidu la socdo adeerayaal soomaalidu waa bani aadam aqoon leh dadnimo leh waxa keliya oo hadda aynu la ordaynaa waa sharciga ina ka baabaa iyo markii isku dhuc yimi waana laga soo kabanaya waadan ogtihiin marakan haddii laysu kombeer garayo maalintii cabdullaahi allahu naxariistay uu xamar yimid iyo maanta intaa oo ambasator baa jooga intaas oo shaqaa baa ka socota international airport oo xamar ah waad ogtihiin sida loogu shaqeeyo internationaalo kalaa hadda bilaabmahayo soconaya ma qabin sanadba sanadka ka dambeeyo waaynu soo fiicnaanayna waana waxaad ogtihin wax maalin kaliya fiicnaanaya ma jira soomaalidu waxay tiradaa ama iskaba jira cudurku mar kaliya dib soo yiraahda laakiin caafimaadku waa tartiib tartiib marka tartiib tartiibtaasaynu u soconaa waa inaan optimistic noqono oo xaggeena diintaana waxaa ku jira ibraahim baa waxaa lagu yidhi waxaanu ku siinaynaa ilaah baa ku yidhi ilmaaan ku siinayna isagoo da' sida saa ii siinaysaa anigoo da' aniga see ilma la ii siinaya war waa ku siinaynaa waa ku siinay e ilaaha raxmadiisa ha ka quusan isaga jawaabtiisa waxa ku jira waman yaqnul min raxmati rabbihi ila daalun yaa ka quusan kara ilahay raxmadi marka inagu adeer ilaahay raxmadiisana iyo wanaageena waynu rajaynaynaa waana aynu socona waana dadaalaynaa wax alla waxa qalab socdana oo aynu ognahay oo badan xataa adeer isku day kalo fiican oo wanaagsan baa dhex socda oo la saxahayo waxayna yidhahdaan qof qalabka fubina waa qofka shaqaynaya shaqaa jirta shaqada dadka shaqaynaya in badan oo hadda ordayaan waxaa laga yaaba inan kharibaad keenan iyagoo aan la kacayn maxay shaqada ma yaqaani babur weyn baa ina ku dhici laakiin waa la shaqaynaya marka adeerkayaal waa inaynu noqono optimistic haddii ilaahay bo wakaas
marka adigu aad hadda eegto waktigaa dheer ee aad usoo joogtay waayagnimada soomaali aad hadda u leedahay iyo qaabka wax u dhismay doorashada two thousand sixteenka hadda la rajaynayo in la qabto maadaama mid afar sanaa hadda soomaalidu ay soo martay oo xumo ka muujisay iyo wax kabad la-aan isbedel noocee abaad adigu is leedahay baa soomaaliya kasoo muuqan kara haddii doorashadaasi dhacdaba qaabkeedaad u malaynaysaa inay soomaali wadankeeda u xolaysan karto u noqon karto ee soo xushaan mujtamac matela oo ka saarka dhibaatada aragtaan adigu rajayntan baad qabtaa in doorashadaasi ay sida soo karto
ay si doorashada sano
two thousand fifteen ka dhacaysa
ha doorasadan oo insha allah way socotaa dee ilaahay baana jira oo wax beri imaan doona allahu aclam laakiin sidaynu ujeedno waa dhacaysaa doorashada tano hadday dhacdo dowladdii hadda afarta sano u dhammaatay mid ka duwan baa imaanaysa waxaana taa dambe inay gaadhsiiso aada raja looga qabaa waxaan la yidhaahdo one vote one man one vote marka dowlad cagaheeda isku taagta waa waxaynu u ordayno waana u soconno haddan aynu joogno waa ku soconnaa dariiqadaas cagaheeda aynu si fiican isku taagno waddanka waad ogtihiin waa waddan barwaaqa ah maamulkii ina ka burburay baan intaa la soo halgamayna wax walbana waxay leeyihiin aasaas aasaaskii maalintaas cabdullahi halkaa yimid aasaaskii centraalkii ama madaxtooyadii baa la fadhiistay intaa oo dowladood baa gacan ina ku siinaya inaan berberin intaa oo sanoba airboortka xamar iyo madaxtooyada iyo dekada la waardiyeynaya iyadoon wax dowladii jirin waxaa intaas loo wadeynaya in mar shaanis leelayo dhagaxaas meeshaa la dhigay dib looga sii qaado marka dowlad itaalia waa gaaraynaa laakiin not now markan itaalke haddeen haddii dhinac laga eego dowlad baa nahay waad la socotaan soomaaliya oo dhan maanta maamul baa ka jira meelo yar yara un mooye meel kastaba maamul baa ka jira oo magacaaban maalinku maalinta la magacaabo iyo maalinta uu shaqada si fiican uu qabto boqolkiiba boqol farqi baa udhexeeya yeeris an yeeris bay qaadanaysa marka soomaaliya cagaheeda way isku taagaysaa dowlad rajada aan ka qabna waxa weeye in dowlad dowlad fiican ay dhaabato rajo weyn baa qaba rajo weyn baa laga qabaa waana ogtihiin innagu haddaynu iska dayrinayno innaga hoos ahaan baynu waxyaalihii ina ku dhacay iyo haddii ilaahay mahayo waxyaalaha haddaan jooga iyo waxaa laga yaaba qofka inay yarahay usoo jiirto xoogaha welwala laakiin adduunyadu waxay u aragtaa inaynu soo fiicnaanayn waxaana taa ku galisanaysaa inta safiir timid xamar oo soomaaliya u timid maxay u imaanaysaa waa dowlad marka dowladdaas halkaad joogto iyada oo magacaah bay hadda soomaaliya oo dhan ku raacsan tahay iyadoo fakshan garaynaysana waa la dhawraya oo si fiican weliba u shaqaynaysa waa kaada
waayahay hadda xamid mujtamaca soomaaliyeed ee hadda ku dhegaysanaya iyo kuwa ku dhegaysan doona maxaad caawa rabtaa inaad ku tiraahdo soo dardaaranto u sheegto kula ballanto
waa mahadsan tahay adeer mujtamaca soomaalida ah oo waa anigaas hadda idiin sheegayay soomaalida wax badan baan dhex joogay waan aqaanaa intay sameed u kala dhalatay waa aqaanaa nin hore oo xakiim ahaa weliba nin cabdalla xasan ahaa baan qiyaashayaa yaa waxaa ku jirtay hadalladiisii waa wada qaraabiye hilbiyo habarwadaageye sidna igu hudbaye malaha ima haleeyeen marka dadku waa wada qaraabiye hilba kulli waa wada wada dad waxa keliya oo ina dhibaateeyey waxa weeye oo keliya maamuladii ama kii hore oo ahaa shacbiga ha ahaato kii sawranta ha ahaato ama kan jira ha ahaa haddeer marka dadka shacbiga ahi waa hal qoyska ogeeska afka ku ballaan dadka waxaan ku odhanaya u sheegaya soomaalida ah waxaa jirtay berisamaad laga sheekeeyo oo qofka soomaalida dowladda u shaqeeya markuu dowladda meel loo bedelay uusan jeclayn in risikii uu ka yihin loo bedelo uu jeclaan risi kale in loo bedelo sababtoo dadkaasoo jecel kuwa kale waa dhibhayaan shaa naga bixi waa isku dhibay uu jecla wakti caynkaasaa jiray oo dad badan xusuusan ama sida lasu jeclaa okay taasi waa imaanaysa dadka waxaan kula leeyahay waktigaas waa imaanahayaa wanaaga aan ka shaqayno maxmin hadda jabaan markii lagu dhuftay bamkii wuxuu yiri heesto waa boqorkii hadeer sii babahaya sii duqoobahaya wuxuu yiri laambara fuulay baa jabaan gaaray hadde ogaada waxaa dhintay dad boqol kun meelahaas ahaa laba bam oo lagu dhuftay laambara fuulay buu ku talmaaya jabaan waxba magaalin buu leeyahay dadku usheega innaga waa iska hornimid civil war baa dhacay ama cudur ummadeed wax la yihahdo adduunyado dhan wada ku dhacay qola aan faransahaasi soddon sano baan hamayna la seexan halkaan aan joogno inta isaga dhimatay waa taqaan dadka soomaalida waxaan sheegaya waa dad fiican baa tihiin oo jira oo jiri doona oo islaam ah oo hal hal qoys ah wax alla waxa qalad dhacayaan waxa lismaya waana dadaalayna waana qalad bani aadamka ka yimid oo log ee innaga bani aadam oo dhan ka dhaca kaas baa ina ka dhacay waxaanu hadda u ordeen inaan dowladda meel dhaxayna marayso waa la helay dadku waxaan sheegayaa ahaada optimistic bimacnaa rajo fiican qaba inaynu wanaagsananayno wanaagsanahayna al'aana oo la joogo waxaas dad badan islaynhayaan midna mid inuusan ka dhaabin way ogyihiin marka kelmadaas aan qaadano jidba jidna igu hudbaayeen malaha ima hadlayeen marka soomaalidu waa dadka noocaasa waana wada noolaanaysaa waadan wada noolaan jiray waana dowladeediina waa u hana qaadaysaa haddii allayno iyadoo federaal ah oo inta la qaatay inaguna qaadan adduunyaduna u aragtay inay sax tahay oo inay ku gacan saarto marka inagoo dagaalayna iyo adduunkoo ina caawinayo waxaan rajaynayaa mar dhow oo aan sabayn haddii ilaahay inuu shaqaalo u baahan maxay dadkeenu ma badna mashaariicda qaarkeed wasiib timaada dadka waxaan sheegahayaa soomaalida ah waxaad ahaataan dad rajo fiican qaba haddee kelmadii ahayd soomaalidu toosa isku tirsada keenad keenad liita aan dhaqaalayn hadeer waad ogtihiin meelahaynaan dadka jooga haddii meel dhibaato laga sheekeeyo risin risin iyo faamiyo faamily ma jira waa loo wada kacaa firqii la isugu yimaado dhibaatada sheego isagoo qof walba wixii awoodiisu la imaan isagoo halkaas soomaalida u gargaaray waana mid ina ka dhexayso jinsiyada hoose ah intaasaan kula dalmaya asalaamu calaykum waayahay qolaha nineteen sixty waxaa caawa martii loogu ahaa aqoonyahan soomaaliyeed oo waa cabdulxamiid islaam faarax waraysiga kan aan golaha kula yeelnay golaha codka shacabka soomaaliyeed waxaa siin doonan qaadi doona haddii ilaahay yidhaahdo websaytka golaha golaha nineteen sixty dot com websaytka kale amse arrimaha dot com iyo websaytka kale amse abdulandis dot com aada iyo aad baan kuu salaamaya magacaygu waa dhago boqolka boqolku salaam